بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى waxaanu soo gaarnay kabiirada saddex iyo labaatan oo odhanaysa alyamiinu alghamuus waa dhaarta alyamiin waa dhaarta alghamuusna waa tan quusinaysa qofka oo waxa weeye maaragtay dembiga dabaalsiinaysa alghamuus waxaa la yidhaahdaa waxa uu leeyahay imaamu dahabi waxa weeye dhaarta uu qofku yatacamadu fiiha alkadib uu dhaar beena u qasdayo oo markaas ay maaragtay uu ku dhaaranayo dhaar beena markaa uu dabaal siinayso maaragtay dembi aad iyo aad u weyn qaala nebiyu sala allahu calayhi wasalam xadiidkii cabdullaahi ibni camar waxa uu yidhi nebigu can ilkabaa'ir markuu ka hadlayey alkabaa'iru kabaa'irtii waxaa weeye al-ishraaku billaah in ilaahay shirki loo sameeyo waa inoo soo hormartay wa cuquuqu lwaalidayn waalidayntii in caaq lagu noqdo oo caasi lagu noqdo waa inoo soo hormartay wa qatlu nnafsi in naf la dilo oo dadkii naftii maaragtay muxtaramkaaed la dilo waa inoo soo hormartay macal shaahidku marka waxaa weeye xadiidka walyamiinu alghamuus iyo dhaartii waxa weeye beenta ahayd oo qofku uu ku dhaaranayey oo markaa dabaalsiinaysa oo quusinaysay dembiga iyo mashaakilka iyo naarta qofkii ku ridaysay rawaahu albukhaariy imaamu albukhaari ayaa xadiidkaa warinaya waana inoo soo hormaray xadiidku awal baynu horay u soo sharaxnay haddaba markaa wuxuu xadiidkaa inoo caddaynayaa inay alyamiinu alghamuus inay tahay arrin aad iyo aad u khatara oo waxa weeye qofkii uu dabaalanayo meel aad iyo aad u xun oo ay gaarhsiinayso wa qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ku yidhi xadiid kale oo waxa weeye uu muslim uu warinayo oo maaragtay xadiidkii jundub ibni cabdillaahi radia allahu canhu qaala rajulu nin baa waxa uu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa yakfiru allaahu lifulaan ilaahay uma dembi dhaafayo qofka hebel la yidhaahdo fa qaala allahu ilaahay baa waxa uu yidhi tacaalaa korahaaye man da aladii yata'allaa calay waa kee kan igu dhaaranaya dushayda oo ku dhaaranaya annii laa akfiru lifulaan inaanan hebel u dembi dhaafaynin kan ku dhaaranaya waa kuma qad ghafartu lahu ay macnaha hebelkii uu lahaa loo dembi dhaafi mayo ilaahay wuxuu yidhi waan u dembi dhaafay wa axbadtu camalaka camalkaagiina waan huubiyey ee macnaha camalkaagii waa baaba'ay wax alla wixii aad wanaag samaynaysay wuu baaba'ay haddaba halkaas xadiidkaasi waa xadiid maaragtay saxiixa oo waxaa weeye imaamu muslim baa warinaya min xadiidi jundub waa xadiid saxiixa wuxuu ina baraya xadiidkaani qisuu lahaa macal shaahidkuu soo qaatay shiikhu laakiin qiso dheer buu lahaa laba nin baa jiray oo reer bani israa'iil ahaa oo waxa weeye ninna uu aad dunuub fara badan samayn jiray ninna uu caabid ahaa oo nin ilaahay ka cabsada oo ilaahay caabudo buu ahaa laakiin cilmi baan jirin marka markuu arko ninkan kale oo saaxiibkii oo xumaan samaynaya ayuu wuxuu odhan jiray ittaqillaah ilaahay ka cabso oo ka joogsa xumaanta mar in badan markuu marka ka waaniyey ayuu maalintii dambe waxa uu ku yidhi ma ilaahay baa ii kaa soo diray adiga aniga miyaa waardiyeynaysaa orod iga tag tuu xanaaqay marka ninkii caabidka ahaa oo xumaanta dadka ka reebay intuu xanaaqayba wuxuu yidhi wallaahi ilaahay kuu dembi dhaafi mayo haddaba marka macal shaahidku waxaa weeye ninkaani khadaa buu ku dhacay khadaa uu ku dhacay waxay tahay al amru bilmacruufi wannahyi cani ilmunkar baa la rabay inuu isagu sameeyo oo qofka uu xumaanta ka waaniyo intuu awoodi karo laakiin inuu ku dhaarto oo yidhaahdo laguu dembi dhaafi mayo hada min biyadillaahi weeye ilaahay gacantiisa wax ku jirana kuma dhaaran kartid ilaahay baa awooddaa iskale inuu qofka u dembi dhaafo iyo inuuna u dembi dhaafin adiga markaa awood kuma lihid mana odhan kartid hebel loo dembi dhaafi mayo iyo hebel naar buu gelayaa midna ma odhan kartid waayo arrin aad iyo aad u khatara waa cilmi geyb ilaahay qofkuu doonu u dembi dhaafayaa ilaa maadaama qofkii muslim yahay waayo allihii subxaana qaadirkaa waa caddeeyey ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru maa duuna daalika liman yashaa qofkuu ilaahay doono waa u dhaafaa dunuubta wixii shirki ka soo hadhay ee macnaha qofkii shirki ku dhintay oo gaalnimo ku dhintay allihii subxaana qaadirkaa uma dembi dhaafayo ee waxa uu gelinayaa naar laakiin wixii ka soo hadhay oo dunuub ah oo waxa weeye qofku dembiga uu galo allihii subxaana qaadirkaa qofkuu doona waa u dhaafaya ma odhan kartid marka akhi fillaah qof islaama dembi kasta oo ku jiro ma odhan kartid laguu dembi dhaafi mayo mana odhan kartid naar baad gelaysaa waayo sababtu waxa weeye arrimahaasi allihii subxaana qaadirkaa ayay u aragtay gacantiisa ku jiraan xadiidka ku xiga waxa uu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam talaatatun saddex laa yukallimuhum allah ilaahay saddex la hadlimayo yowma alqiyaama ay macnaha kalaamu raxma kalaam wanaagsan oo naxariis ku jirto loogula hadlimayo ee ilaahay waa ka jeensanayaa oo la hadlimayo saddexdaasi markaa walaa yusakiihim buu yidhi mana dahirayo ay macnaha uma dembi dhaafayo laa yusakiihim ay macnaha min dunuubihim laa yudahiruhum min danasi dunuubihim dunuubtooda ay galeen iyo xumaantii ay sameeyeen looma dhaafayo oo dembi dhaaf ma helayaan saddexdaasi markaa walahum cadaabun aliim cadaab aad iyo aad u xanuujiyana way leeyihiin saddexdaasi waa kuwe almusbilu izaara almusbil waxaa la yidhaha ninkaa dharkiisa marada uu hoos ka guntan yahay oo izaarka la yidhaahdo guntiga ama markaa surweel ha noqoto ama ha noqoto macawis ama qamiis ha noqoto inuu qofkii uu dhulka ku jiido oo maradii uu cirbaha dhaafsiiyo oo aadaabtii islaamka uu ka leexdo waayo nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam axaadiid kale isratulmu'min ilaa nisfi saaq inuu dhudhunka bartankiisa geeyo weeye guntiga qofka mu'minkaa looga baahan yahay fa in daala fa ila alkacabayni haddii uu intaa ka dheeraysiiyo ilaa iyo kacabaynka canqawyada haddii laakiin maa asfala min alkacabayni fa fi nnaar wixii ka hoos mara labada canqow waxaa lagu gelayaa ay naar buu ku mudanayaa oo ciqaab buu gelayaa haddaba marka ninka musbilkaa oo maradiisa dhulka ku jiidaya ama surweel ha noqoto ama waxay doontaba ha noqotee waa min alkabaa'ir dadka qaar caqlaaniyiinaa jira oo axaadiis aan deliil u ahayn bay deliishanayaan oo waxay leeyihiin arrintaasi waa qofka khuyalaaga iyo kibirka u samaynaya ama qofkii kale oo waxa weeye iska samaynaya laa ba'sa bihi bay leeyihiin laakiin waa kalaam baadila oo aan saxiix ahayn waayo sababtu waxa weeye nebigu waa caddeeyey calayhi salaatu wassalaam qofka maradiisa ka hoos maraya labada canqow kibir baa ku jira waayo haddayna kibir ku jirin muxuu sunnihii nebiga uga leexanayaa iyo aadaabtii islaamka oo u raaci laayahay waa inuu kibir ku jiro wey qof kibir ku jirana laa yadkhulu aljanna man kaana fii qalbihi midqaala xabatin min khardalin min alkibir wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam qofka labaad marka almusbilu izaara kuwa dharkooda dhulka ku jiidaya waa ragga dumarka kuma jiraan waayo sababtu waxaa weeye dumarka iyaga waxaa sugnaatay in loo ogol yahay inay maradooda ay dhulka gaarsiiyaan oo waxa weeye weliba ay taa ka dhigaan dhulka ama dhudhun ilaa iyo nisfi saaqa laga soo ilaa dhudhun oo ay maradii dhulka ku jiidaan iyaga way u bannaan tahay kibirkama ah ee cawradooday asturayaan oo jidhka gabadha islaamka oo dhan waa cawro ilaa alweji walkafayn wejiga iyo labada calacalood mooye inta kale waa cawro wal afdalna waxaa weeye inay xataa wejigana qariso ayaa afdalah laakiin waajib ma aha ee waa arrin sunno ah oo waxa weeye wanaagsan laakiin inteeda kale jidhka waa cawro waxayna ka mid yihiin cirbaha iyo lugaha cawraday ka mid yihiin caguhu waayo sababta waxaa arkaysaa dadka qaarkood khadaha ay ku dhacayaan gabar inta soo cilaamatay oo waxa weeye cagihii cilaan ku soo qurxisay haddana markaa cagihii muujinaysa ziinadeedii bay muujisay waxa weeye markaas khatar waxay u tahay inay nacladii ilaahay ku dhacdo sababtu waxa weeye ziinada inay muujiso waa min alkabaa'ir ilaa meelihii loo oggolaa mooye haddaba ha la iska ilaaliyo ikhwaanii fillaah isbaalka oo dhol dhur maaragtay marada dhulka lagu jiidayo raggu ha iska ilaaliyeen ilaahayna ha laga baqo oo waxa weeye marada ha la gaabiyo meeshii qofka islaamkaa lagu yiqiinay ha la geeyo midda labaad waxa weeye almannaan qofka waxa weeye dadka ku abaal sheeganaya oo wanaaggii uu taray dadka ugu abaal sheeganaya oo waxa weeye qofkii wanaaggii aad u tartay ilaahay darti inaad haddana markaa aad maaragtay ku abaal sheegatid waa arrin aad iyo aad u xun oo minal kabaa'ira midda saddexaad waxa weeye almunfiqu silcatahu waa kan macal shaahidku oo waxa weeye uu baabka u keenay shiikhu xadiidkan almunfiqu kan ku bixinaya silcatahu wixii uu iibsanayay silca waxaa la yidhahdaa wixii aad beeca alaabtii aad gedaysay ama dukaan gad ama dhar ha noqdo ama cunto ha noqdo wuxuu doono ha noqdo silca waa wixii aad gedaysay oo alaabtii aad gedaysay ayaa silca la yidhahdaa oo beeca aad u rabtay bilxalfi alkaadib dhaar beena ayuu ku bixinaya see ugu bixinayaa qofkii markuu u yimaado kii mushtarigaa wax iibsanayey ayuu dhaaranayaa oo wuxuu leeyahay wallaahi qiimo yar buu igu joogaa wallaahi adaan intaa kaa siinayaa wallaahi waxba ka faa'idi mayo dhaar unbuu daldalayaa sida maanta aad aragteen oo waxa weeye meel walba taalla wuxuu isku dayayaa qofkaasi marnaba inuuna ka tegin marnaba inuuna qofkaa ka tegin ayuu isku dayayaa markaasuu intaasoo dhaara oo beena ayuu daldalayaa bal tusaale yar u fiirso shaygii boqolka ugu fadhiyey ayuu doonayaa inuu laba boqol kaa siiyo dhaar buu marayaa wuxuu leeyahay wallaahi faa'iida iiguma jirto wallaahi daraaddaa baan u yeelaya wallaahi adigun baan kaa siinaya wallaahi waan xaraashaya haddaba marka intaasoo dhaara oo uu maray waxa uu ku kasbanayaa ciqaab buu ku kasbanayaa waayo isimka ilaahayba ku dhaaranaya dadka islaamkaana waxay aaminsan yihiin haddii mar uu qofku dhaarto inuu run sheegayo marka qof walba waa ka gadanayaa shaygii waayo qofkii waa la aaminayaa oo wuxuu leeyahay wallaahi ninkaani maadaama uu dhaartay idan marka waxa way ka gado waayo shaygii waxba qiimaa uguma jiraan oo waa qaymihiisii haddaba qofka noocaasa oo isimkii ilaahay saa ugu cayaaraya oo dhaartii ilaahay fududaystay oo xoolaha dhaafsaday cabdidirha wadinaar noqday allihii subxaana qaadirka ahaa wuxuu nebigu inoo caddaynayaa inuu ilaahay u ballanqaaday cadaab aad iyo aad u adag inaan waxa weeye ilaahay ka jeensanayo oo lala hadlaynin kalaamu raxma kalaam wanaagsan inaan lagula hadlaynin inaan la dahiraynin oo loo dembi dhaafaynin hadduu qofka ilaahay la hadli waayey maalinta qiyaamaha oo loo naxariisan waayey oo la dahiri waayey waa qof kabiiro ku dhacay oo waxa weeye naar galay wey xadiidka imaamu tirmidi ayaa warinayay abu daawuud oo waxa weeye maaragtay sheikha albaan raximahullah waxa uu ku saxiixiyey fii sunani abi daawuud iyo sunani tirmidi iyo silsilati axaadiis saxiixa waa xadiis saxiixa oo maaragtay maya waan isdaba mariyey waa xadiidka dambe xadiidkaa laakiin xadiidkan hadda aynu akhriyaynay waxaa wariyey imaamu muslim min xadiidi abi darin radia allaahu canhu ee xadiidka soo socda ayuu maaragtay wariyey imaamu tirmidi marka arrintan waxaa waafaqaysaa jayid baaraka allahu fiikum marka xadiidka waxaanu nidhi waxaa wariyey imaamu muslim waana min xadiidi abi darin radia allahu canhu wuxuuna waafaqayaa xadiidka aayadda qur-aanka oo odhanaysa ilaahay uu leeyahay ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa iimaanihim tamanan qaliila ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi alaakhira walaa yuzakiihim walaa yuzakiyuhum allahu walaa yanduru ilayhim walahum cadaabun aliim walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaama walahum cadaabun aliim aayaddaasuu waafaqayaa xadiidku oo waxaa weeye ku tusaysa kuwa dhaarta beenta ah oo tamanan qaliil intay qaataan iska dhaaranaya oo dhaarta gelaya inay ciqaabtaas gelayaan oo waxaa weeye cadaab adag ay leeyihiin marka walciyaadu billah ilaahay naga badbaadiyo waa in la iska ilaaliyo inuu qofku dhaar beena ku dhaco oo ilaahay uu ku dhaarto isagoo dhaar beena sheegaya xadiidka ku xiga wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam man xalafa bigayri illaah qofkii ilaahay waxaan ahayn ku dhaarta haddaynu ogaannay ikhwaani inay tahay ilaahay waxaan ahayn oo ilaahay in been lagu dhaarto inay min alkabaa'ir tahay ma bannaan tahay marka waxaan ilaahay ahayn in lagu dhaarto macnaha axaadiidtaa hore waxay inoo caddaysay horta in lagu dhaarta been inay tahay min alkabaa'ir oo kabaa'irta waaweyn ay ka mid tahay inaad been ku dhaaratid oo magicii ilaahay adoo been sheegaya aad ku dhaaratid haddaba marka xadiidtan soo socota wuxuu inoo caddaynayaa ma bannaan tahay in lagu dhaarto waxaan ilaahay ahayn nebigu wuxuu yidhi xadiidkii cumar man xalafa bigayri illaah qofkii waxaa weeye ilaahay waxaan ahayn ku dhaarta ilaahay waxaan ahayn qofkii ku dhaarta xadiidka cabdullaahi ibni cumar baa warinaya man xalafa bigayri illaah faqad kafar waa gaaloobay wa fii lafdi lafdi kale wuxuu ahaa faqad ashraka shirki ayuu ku dhacay xadiidku horta waa xadiis saxiixa oo waxa weeye imaamu dahabi waxa uu leeyahay isnaaduhu calaa shardi muslim sheikha albaani raximahullah waa saxiixiyey abu daawuud iyo ayaa warinaya iyo tirmidi iyo oo waa saxiixiyey sheikha albaani raximahullah fii irwaa'i alqaliil iyo fii saxiixi aljaamic iyo fii silsilati axaadiis saxiixa iyo sunan tirmidi iyo ayuu ku saxiixiyey xadiidku waa saxiix marka macnahan man xalafa bigayri illah faqad kafar kufrigaani waa kufri duuna kufri waxa weeye ay macnaha wuxuu ku dhacay kabiira min alkabaa'ir oo kabaa'irta waaweyn ayuu la yimid ee ma aha gaalnimadii oo diintoo dhan ka baxayey oo ridoobayey ilaa inuu xalaashado mooye hadduu xalaashado oo yidhaahda waa ii bannaan tahay oo xalaash la yimaado dee markaa waa gaaloobaya wa ilaa haddii kale manhajka ahlusunna waljamaaca dariiqatu salafu saalix ridwaan ullaahi calayhim saasay u kala saarayaan kabaa'irta oo dhan qofka ku dhaca ilaa uu xalaashado inuuna diinta mukhrija can ilmilla noqonaynin wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam man xalafa calaa yamiinin bal haba xadiidkan soo socdana wuxuu inoo caddaynayaa dhaarta inaad wax yar ku dhaaratid oo beena oo xoolo yar ku qaadatid oo dhaar beena iyo inaad wax badan ku qaadatid inay sawaa tahay isku mid tahay wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam man xalafa qofkii ku dhaarta calaa yamiinin dhaar ku dhaarta liyaqtadica inuu ku goosto bihaa dhaartaa inuu ku qaato oo waxa weeye uu dhaartaa ku qaato maala mri'in muslim qof muslima xoolihii inuu ku qaato intay doonaanba ha noqdeen laqiya allaaha laqiya allaaha wuxuu ilaahay la kulmayaa wa huwa calayhi khadbaan ilaahay oo u caraysan ayuu la kulmayaa markuu dhinto wa qiila waxaa lagu yidhi yaa rasuula allah wain kaana shay-an yasiiran hadduu yahay xataa wax yarna qaala nebigu wuxuu yidhi wain kaana qadiiban min araag laan yar oo cadaya cadayga araag waa cadayga qadiibka inta yaroo laga goos walow baa laan yar oo cadaya ha noqdee waxa weeye haddaad mar qof muslima oo walaalkaaya xoolihiisii aad dhaar beena ku qaadatid waxaad ku dhacaysaa kabiirada noocaasa oo waxa weeye ciqaabtaas adag ayaa maaragtay kuu diyaara marka waxaad ikhwaanay ogaataan inaan qof muslima xoolihiisa dhaar beena lagu qaadan karin haddii uu qofku ku qaatana cuquubo weyn inuu la kulmayo allihii subxaana qaadirkaana uu u diyaariyey maaragtay ciqaab weyn qofka ilaahay u caraysan yahay waa qof naar galay oo waxa weeye ilaahay qof mu'mina oo janno gelaya uma caroonayo dadka mu'miniinta ah jannada gelaya waxay jannada gelayaan markii ilaahay ka raalli yahay qof aan marka ilaahay ka raalli ahayn oo ilaahay u caraysan yahay hadda waxa uu mutay ciqaab weyn oo naar ah ilaa inuu ilaahay iska cafiyo mooye ama uu qofkii toobad keeno xadiidka ku xiga nebigu wuxuu yidhi imaamu dahabi oo saxa waxaa ka ansaxay nebiga calayhi salaatu wasalaam takhliidu in la adkeeyey oo ay adag tahay ismulxaalif qofka dhaaranaya dembigiisa inuu aad u adag yahay kaadiban been ku dhaaranaya bacda alcasri wa cinda minbari rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam labadan arrimood oo uu halkan imaamu dahabi keenay waa laba arrimood oo jirta oo imaamuulbukhaariyi ayaa warinaya macnaha inuu qofku bacda alcasr uu been ku dhaarto iyo inuu qabla alcasr been ku dhaarto waa kala dembi weynta matalan qofkii gelinkii hore been ku dhaartay iyo qofka gelinka dambe beenta ku dhaaranaya bacda alcasr waxaa dembi weyn qofka bacdal casar ku dhaaranaya beenta iyadoo ay labadiiba tahay min alkabaa'ir waxaa kaloo iyadana dembi weyn ah inuu qofku been ku dhaarto mimbarka nebiga calayhi salaatu wasalaam ay masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam masjidu madiina inuu been ku dhaarto iyadana waa aad iyo aad ayay u weyn tahay wuxuu leeyahay xaafid ibnu xajar raximahu ullah qaala almuhallab inamaa khusa annabiyu sala allahu calayh wasalam hada alwaqti bitacdiimi alihmi calaa man xalafa fiihi kaadiban lishuhuudi malaa'ikati alleyli waannahaar dalika alwaqti imaam ibnumuhallab waxa uu leeyahay arrintaani waxaa sababtaa gaarsiisay oo dembigaa weyn uu u gaaray bacda alcasri loo gaarsiiyey xilligaa waxaa soo xaadiraya oo isbeddelaya malaa'igtii dhulka joogaysay oo bilo-aadmiga wax ka qoraysay oo malaa'igtii hameenkii iyo kuwii galab subaxdii ayaa xilligaa isbeddelaya oo qoladii awal maantaoo dhan malaa'igtii joogtay bacda alcasr bay samada aadayaan qoladan kalena waa soo degayaan oo caawo oo dhan ayay iyaguna hawshii wadaya xaafid ibnu xajar baa tacqiibiyo wuxuu yidhi kalaamkaas wa fiihi nadar buu yidhi arrintaasi saxiix ma aha waayo sababtu waxaa weeye dee bacda alcasri bacda subxi bacda salaati subxi waxaa sugnaatay inay malaa'igtu isbeddelayaan oo macnaha malaa'igtii habeenkii oo dhan joogtay salaadda subax markii la tukado waxay samaday aadayaan kuwii maalintii baa soo degaya marka taasi macquul ma aha ee waxaa suurtagala buu yidhi oo la odhan karaa lagu fasiri karaa inay noqoto arrintaani inay tahay likownihi waqti irtifaaci alacmaal acmaasha waxaa la rafciyaa baa la yidhi camalkii uu qofku maanta oo dhan sameeyey oo malaa'igtu ka qoraysay bacd alcasar ayaa kor loo qaadayaa oo samada la geynaya haddaba markaa maadaama xilligii camalka la kor qaadayey uu qofkaani dhaar ku dhaartay dee durba isagoon toobad keenin baa camalkiisii kor loo qaadaya marka saasaa dhici karta buu leeyahy laakiin waalcilmu cinda allah nebiga calayhi salaatu wasalaam labadaa meelood aad buu u adkeeyey waayo qofka masaajidkii nebiga inta istaagay oo mimbarkii nebiga ag taagan oo waxa weeye u jeeda waxa weeye masaajidkii nebiga jooga been ku dhaaranaya waa qof aan iimaan gacan meesha ku haynin waa oo iimaan la'aan hayso bacd alcasar laftigeeda culamada qaar baa waxay leeyihiin sababtu waxa weeye qofkaani maantao dhan wuxuu gadan karay waa gatay wuxuu shaqaysan karay waa shaqaystay muxuu markaa bacd alcasr waa xilligii la hoyanayey oo qof walba gurigiisii aadayey inuu markaa iimaan la'aan baa u geynaysaa inuu xilligaa xataa been kusii dhaarto allahu aclam marka laakiin labadaa xilli waa laba xilli oo aad iyo aad u weyn dembigoodu waxaa kaloo nebiga ka sugnaatay xadiidka ku xiga inuu yidhi man xalafa qofkii dhaarta fa qaala yadhaahda fii xalfihi dhaartiisa ku yadhaahda billaati waalcuzaa ay macnaha ku dhaarta ilaahyadii baadilka ahaa oo sanamyadii laata iyo cuze iyo waa quraysh waxa weeye sanamyadii ay haysteen falyaqul ha yadhaahdo laa ilaaha ila allah ilaahay mooye ilaah kaloo xaq lagu caabudo ma jiro ha ku dhawaaqo marka xadiidkaasi waa xadiid muttafaqun calayha oo waxa weeye bukhaari iyo muslimba ay werinayaan min xadiidi abi hurayra wuxuu leeyahay imaamu alkhadaabi raximahu llah wa fiihi daliilun waxaa deliil xadiidkaani uu kutusayaa oo deliil u yahay ana alxaalifa billaati waalcuza laa yalzamuhu kafaaratu alyamiin qofka ku dhaartay ilaahyadaa baadilkaa kuma waajib noqonayso inuu kafaaro guto laakiin waxaa waajib ku ah inuu ashahaato oo uu toobad keeno oo ilaahay dembi dhaaf weydiisto waxaa kaloo la macnaa buu yidhi inuu qofku yidhaahdo anaa yahuudiyun aw nasraaniyun ow barii'un min alislaam inuu qofku yidhaahdo yahuudi baanahay haddaan saa sameeyo soomaalidu ay sameeyaan war yahuudi baanahay haddaan saa sameeyo ku leeyahy hadhowna wixii odu doono been buu isaga dhaaranaya ama waxa weeye nasaara baanahay ama waa gaaloobay gaal baanahay waxaasoo dhan waa la mid sida ay maaragtay leeyihiin imaamu maalik iyo imaamu shaafici iyo culummo badan abu cubayda iyo haddaba marka lama ogolaa inuu qofku waxyaalaha noocaasa ku dhaarto waa min kabaa'irta waaweyn oo khatartaa marka waxaa loo baahan yahaa qofku inuu ku dhaarto isimka ilaahay iskana ilaaliya waxyaalaha noocaas oo dhan uuna ilaahay uga toobad keeno waxa uu yidhi imaamu dahabi raximahu llah wa kaana asaxaabatu ridwaanu llaahi calayhim man huwa xadiidu cahdin bilxalfi biha ee macnaha waxaa jiray nimankii qurayshta ahaa ama waxa weye nimankii sanamyada caabudi jiro oo carabta ahaa markay dhaaranayaan waxay ku dhaaran jireen laata iyo cuza laakiin markii la soo islaamay oo saxaabadii ay soo galeen islaamkii qofkii marka hadda soo islaamay oo mar dhow islaamnimadii soo galay weli waxa weeye dhaqankii hore baa weli ku jira marka waxaa dhici jirtay iyagoo soo islaamay inay dhacdo fa rubbamaa sabaqahu lisaanahu lisaanuhu carabkiisa inuu maaragtay intuu is yaraada dhaaro dee wixii uu bartoo ku soo weynaaday inuu isaga dhaarto isagiyo islaama ma gaaloobaya marka ee wixii uu bartay ayay arrintaa dhacaysaa haddaba markaa falyubaadir biqowli laa ilaaha ila allah qofkii wuxuu amray inuu u degdega markaa isla markaba inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allah waayo in lagu dhaarto waxyaalaha noocaasa gaalnimo ayay keenaysaa oo arrin aad iyo aad u khatara haddaba haddayna bannaanayn marka oo gaalnimo keenayso inuu qofku u degdega baa la rabaa isla markaba inuu toobad keeno oo ilaahay u soo noqdo waxaa kaloo ka sugnaatay buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi laa yaxlifu cabdun qof addoona ku dhaaran mayo cinda haada almimbari ey mimbarka nebiga calayhi salaatu wasalaam calaa yamiinin aahima ay macnaha been ah oo waxa weeye yamiin beena kuma dhaaranayo walow calaa siwaakin radbin ay macnaha caday yar oo qoyanba ha noqdee hadduu ku dhaarto ilaa wajabat lahu nnaar naar ayaa u waajibtay oo qofkaasi naar buu gelaya rawaahu imaamu axmed ayaa werinaya fii musnadihi waana xadiis saxiixa abu daawuudna waa werinaya min xadiidi abi hurayra wuxuuna ku saxiixiyey sheikha albani raximahullah fii saxiixi aljaamic iyo fii irwaa'i alqaliil iyo waxa weeye sunani abi daawuud marka waa xadiis saxiixa qofka mimbarka nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa ku dhaarta isagoo been ku dhaaranaya wajabat lahu nnaar walow haba yaraato oo wax yarba ha noqotee waxaa u waajibtay naar ilaa inuu ilaahay cafiyo oo waxa weeye uu qofkaas intuu toobad keeno oo waxa weeye markaa ilaahay iska cafiye mooye wuxuu yidhi oo kale sida maaragtay imaamu dahabi adilada intaasu ku dhameeyey laakiin imaamu haytami oo waxa weeye sheikh haytami raximahullah ayaa isagana ku soo guurinaya arrintan kitaabkiisa azawaajir biikhtiraafi alkabaa'ir wuxuuna leeyahay marka uu keenay adiladii arrintaani waa arrin axaadiidtu ku tusayso inay kabiiro tahay oo saxiixa oo waxa weeye aan wax shakiya ku jirin haddaba markaa waa min akbarilkabaa'ir bay axaadiidta qaarna ku tilmaameen min akbaril kabaa'ir oo kabaa'irta waaweyn inay ku jirto ayay ku tilmaameen waman hama buu yidhi ittafaqa asxaabu asxaabuna ay macnaha ashaaficiya buu ka wadaa asxaabuna waxay ku itifaaqeen buu yidhi isagu waa waa shaafici weeye waa min fuqahaa shaaficiya calaa daalika ay macnaha inay tahay min akbari alkabaa'ir kabiire inay tahay ayay maaragtay ku itifaaqeen buu yidhi marka ama ha noqoto markaa min akbari alkabaa'ir oo kabaa'irta waaweyn ha noqoto ama ha noqoto kabiira oo waxa weeye kabaa'irta ka mida calaa kulli xaal waxa weeye culummadu waxay isku itifaaqsan yihiin in been lagu dhaarto inay tahay kabiiro aad iyo aad u weyn oo qofku uu ku dhacayo halaag iyo mashaakil uu ku dhacayo walciyaadu billaah allihii subxaana qaadirkaa haynaga badbaadiyo waa arrin aad iyo aad u khatara jayid waxaan ku daraynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala kabiirada afar iyo labaatan oo odhanaysa alkadaab fii haalibi axwaalihi qofka dhaaranaya oo beenta sheegaya dhaarmaa qofka beenta sheegaya sida uu u badan yahay axwaashiisa ee macnaha noloshiisuba ay dhaar ay u badan tahay been qofka beenlowgaah oo noloshiisa ay been u badan tahay warkiisu uu been u badan yahay qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi ina allaha laa yahdii man huwa musrifun kadaab ilaahay ma hanuuniyo qof musrif ah musrifka waxaa la yidhahdaa ay mutajaawisulxaddi qofka xadkiisii ka tillaabaya oo xuduuddii ilaahay ku tumanaya oo markaas xaqa intuu ka tago baadilka u iilanaya aayaddan waad garanaysaan marka fii suurati khaafir waa mu'min aali fircown markuu ilaahay ka sheekaynayay oo waxa weeye fircoon iyo nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii xiwaarku dhex maray kabacdi markaa ninkii mu'minka ahaa oo ahaa dadkii fircoon oo iimaankiisa qarinayey waxa weeye arrintan uu caddeeyey oo yidhi war qof mu'min qof waxa weeye musrif ah ilaahay ma hanuuniyo oo been sheegaya oo beenlow ah waxa uu kaluu yidhi ilaahay qutila alkharaasuun fii suurati daariyaat alkharaasuun waxaa la yidhaahdaa ay alkadaabuun wuxuu leeyahay sheekh naasir sacdi raximahullah fii tafsiirihi markuu halkaa ka hadlayo qutila macnaheedu waxaa weeye ay qaatalaisana beeninaya aayadaha ilaahayna beeninaya wa khaaduu bilbaatil baatilna dabaalanaya marka kharaasun waxaa la yidhaha qofka beenta iska dabaalanaya oo meelu u socda aan aqoonin oo wax walba iska dabaalanaya sida dadku maanta u badan yihiin oo beenta la iska wada dhexyaacayo wa qaala tacaala haddana ilaahay waxa uu yidhi humma nabtahil fanajcal lacnata allaahi cala alkaadibiin aayaddan waxa ay ka hadlaysaa aayaddan waxay ka hadlaysay nimankii nasaarada ahaa nimankii nasaarada ahaa oo intay nebiga u yimaadeen ku doodayey inuu ciise wiilkii ilaah yahay oo nebigu u caddeeyey oo aali cimraan inteeda hore ku soo degtay oo ilaahay u caddeeyey nebiguna u caddeeyey ciise inuuna wiilkii ilaahay ahayn ee ciise uu yahay addoon ilaahay waa diideen marka markay diideen marka oo ay xaqi u hoggaansami waayeen ayaa allihii subxaana qaadirkaa waxa uu amray nebiga inuu la sameeyo mubaahala mubaahalada waxaa la yidhaahdaa ishabaartan weeye waa in la ishabaaro macnaha ilaahay baan baryaynaa oo waxa weeye idinkuna ilmihiinna soo kaxaystaa layidhi anna ilmahaygaan soo kaxaysanaya dumarkiinna soo kaxaysta dumarkaygaan soo kaxaysanaya humma nabtahil ka bacdina waa ishabaaraynaa ay waan isnacladaynaa waa ishabaaraynaa inay maaragtay ku dhacdo nacladdii ilaahay qofkeennii beenta sheegaya halkaa markaa markay saa uu nebigu ku yidhi oo maalintii dambe subaxdii markuu nebigu ilmihiisii soo kaxaystay oo soo kaxaystay gabadhiisii faadimo iyo uu yidhi soo baxa aan ishabaarnee ayay diideen markaa niman ilaa siddeetan ay ahaayeen waa diideenoo waxay yidhaahdeen maya jisyaan bixinaynaa marka jisye ayaan bixinaynaa oo waxa weeye arrinta waa joojinnay oo waa isdhiibeen markaa oo waxa weeye islaamkii geli mayno laakiin jizyaan bixinaynaa farahana la ka qaado sidii baa markaa nebigu ka yeelay calayhi salaatu wassalaam marka macalshaahidku waxa weeye qofka beenta samaynaya oo beenlowgaa nacladda ilaahay baa ku dhacaysa qofka beenlowgaa oo noocaasa waxaa ku dhacaya naclad baa ku dhacaysa oo allihii subxaana qaadirkaa raalli kama noqonayo waayo waa beenlow oo been buu dabaalanaya xadiidkaa inoo waadixinaya wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam ina alkadiba yahdii ila alfujuur war beentu waxay qofka u jiidaa oo ku hanuunisaa ilaalfujuur faajirnimo ay xadgudub faajir waxaa la yidhahaa qofka xadka ilaahay ka dheeraaday oo daalimkaa oo dadka dulminaya oo fujuurka samaynaya wa ina alfujuura dee faajirnimadii iyo xumaantii iyo dunuubtii la gelayana yahdii ila annaar qofkii naar bay u jiidayaan oo ku ridaya oo naar buu kugu hanuuninayaa xumaantii walaa yazaalu arajulu ninkii ka zuulimayo yakdibu inuu been sheegayo nin iyo naagba waa isku mid laa farqa qofkii kama fu kama zuulayo yakdibu inuu been sheegayo xataa yuktaba cinda allaahi kadaaban ilaa ilaahay agti looga qoro hebelkii beenlowga ahaa walciyaadu billaah qofka marka ilaahay agti loo qoray inuu beenlow yahay waa qof aad iyo aad u halaagsamay xadiidkuna waa muttafaqun calayh waxaana qaybtiisay kala ahayd ina asidqa yahdii ila albir wa ina albira yahdii ila aljanna walaa yazaalu arajulu yasduqu wayataxara asidqa xataa yuktaba cinda allahi sidiiqan waxa weeye marka waa bilcagsi weeye qofkii beenta ku dadaalaya iyo faajirnimada waxa weeye beentii faajirnimay u geynaysa faajirnimadiina naar bay ku ridaysaa beenlow baana ilaahay agti loo qoraya qofkii runta ku dadaalayey runtii waxay ku hanuuninaysaa biri iyo wanaag wanaaggiina jannu ku hanuuninaya jannadii marka uu galana hadda markaa ilahay baa u naxariistay ilaahay agtina waxaa loo qorayaa sidiiq qof run sheega haddaba marka waxaa loo bahanay ikhwaani fillaah in la iska ilaaliyo beenta waad aragteen maanta caalamka waxaa ka socda meel walba been baa lala wareegayaa b b c baan dhagaystuu ku leeyahay internet bay ku qoran tahay buu ku leeyahay kulli waa wax wada kadib iyo meelay raad ku leeyihiin aan la garanaynin kulli waxaa lagu soo wariyaa waa qiila waa qaal waa la yidhi waa la yidhi waa la yidhi wey war waa la yidhina waxa weeye ilaahay waa inoo nacay ina allaha kariha lakum can qiila waa qaal marka waa in laga tagaa waxyaalaha maanta aad iyo aad inoo kharribay oo qiila waa qaalada iyo beenta faraha badan waa in laga dheeraado ikhwaanii fillaah xadiidka ku xiga nebigu wuxuu yidhi u fiirsada aayatulmunaafiqi halaathun qofka munaafiqaa waxaa weeye calaamadda lagu garta waa saddex arrimood ay macnaha nifaaqualcamali nifaaqaa laba nooca nifaaquulictiqaadi oo qofku ku gaaloobayo oo munaafiqiintii cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool oo kale iyo oo nifaaqulcamali baa la yidhahdaa iyo waxaa la yidhaha nifaaqulictiqaadi kaas waa gaalnimo mukhrij can ilmilla oo qofku inuu gaalnimo qarsado weeye nifaaquulcamalina waxaa la yidhahdaa waxyaalihii munaafiqiintu samaynayeen oo ilaahay xarrimay inaad camal ahaan u samaysid adiga oo muslima haddaba marka halkan wuxuu ka hadlayaa xadiidku nifaaquulcamali idaa xaddatha kadab haddii uu sheekeeyo been buu sheega maantoo dhan been buu daldalaya mejliskaa la fadhiisanaya meel buu fadhiyaa wuu sheekaynaya been buu dadkii ku daldalaya wa idaa wacada haddii uu ballan qaado akhlafa beentii ballantii wuu ka baxaya wa idaa wacada haddii uu ballan qaado akhlafa wuu ka baxayaa ballantii wa ida tu'mina khaan haddii la aaminana wuu khiyaamayaa saddexdaa qofka laga helo waa munaafiq weeye ay camalkiisu waa camalkii munaafiqiinta haddii uu xalaashadana hadda markaa waa ku gaaloobayaa xadiidkaasna waxa weeye waa xadiid muttafaqun calayhi oo bukhaari iyo muslim ay warinayaan min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu xadiidka ku xigana waa la macne wuxuu leeyahay qaala nebiyu sala allahu calay wasalam arbacun afar arrimood man kunna fiihi qofkii laga helo kaana munaafiqan khaalisan munaafiq baraxla buu noqonaya oo khaalisa oo munaafiqnimo ku sugnaatay ayuu noqonayaa qofkaas ay camalihi camalkiisa waa macnaha nifaaquulcamali ma aha nifaaqii gaalnimada ahaa waxa uu yidhi waman kaanat fiihi khaslatun qofkii laga helo hal mida oo afartaa ka midana minhunna afartaa ka mid a kaanat fiihi khaslatun min annifaaq xataa yadacaha wuxuu ku jirtaa oo uu haystaa waxa weeye hal xabbo oo ka mid ah oo khaslo ka mid ah calaamadihii nifaaqa ilaa uu isaga tago calaamad munaafiqnimo ahuu wataa afartaa maxay yihiin ida tumina khaan haddii la aamino wuu khiyaamaya waad aragteen maanta aaminkii waa yaraaday waxa weeye cid maanta la aamini kara baan jirin kuwii waxa weeye xataa wadaadnimada iyo diinta lagu tuumayey baa maanta la aamini lahay waayo qof walba khiyaanadiibu badatay waxaad arkaysaa kun wadaada sheeganaya oo dadkii wada khiyaamay kun waxaa we waa la is-aamin waaya walaalkaabaa ku khiyaamaya cid walbaa iskhiyaamaysa marka waxa weeye maanta khiyaanadii waxay noqotay wax aad iyo aad u khatara oo ammaanadii waa dhuntay wa idaa xaddatha kadab haddii uu sheekaynayana been buu sheegaya maanta waa aragteen qofba qof intuu ka been badan yahay ayuu ka sheeka badan yahay oo dadku dhegaysanaya wa idaa caahada qadar haddii uu ballan qaadana waa jebinaya ballantiiba qiimo kuma fadhido wa idaa khaasama fajar haddii uu doodo oo dad la doodayana waa xadgudbayaa faajirnimuu samaynayaa dhaar iyo been inta isku daldalo ayuu dadkii dulminaya xadiidkaana waa muttafaqun calayh haddaba labadaa xadiid markaad isku geysid waxaad ogaanaysaa inay waxa weeye beentii in waxa weeye qofku uu been badnaado oo been sheego inay tahay calaamad aad u liidata oo calaamadaha nifaaqa ka mid a walciyaadu billaah in la iska ilaaliyo ayaa loo baahan yaha markaa ilaahayna laga cabsado laakiin ma aha xadiidtan yaan lagu khaldamin xadiidtan dadka qaar baa ku khaldamay ma aha qofkii inuu gaaloobay oo waxa weeye ha gaalaysiinina dadka ee nifaaqulcamali baa la yidhaahdaa oo waa la kala qaadaa wuxuu kaloo yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam man taxallama bixulmin lam yara kullifa an yacquda maaragtay bayna shaciiratayni yowma alqiyaama wuxuu xadiidkaani ka hadlayaa qofka riyada beenta a sheegaya oo odhanaya waxaaya waxaasaan ku riyooday oo beena man taxallama xulumku waa riyada weliba waxaa loo isticmaalaa ru'yooyinka khaldan ayaa loo isticmaalaa ixtila maaragtay xulumka man taxallama qofkii riyo macnaha uunan arkin sheegta oo yidhaahda waan ku riyooday bixulmin lam yara riyo uunan arag buu yidhi waan ku riyooday kullifa waxaa lagu waajibinayaa oo lagu kallifayaa laleeyahay samee qiyaamaha an yacquda inuu isku gunto bayna shaciirayni shaciiratayni shaciirada baasha hartaa heedda iyo haruurka waxa la mid ama maaragtay qamadiga waxa la mid yaa isku gunti kara laba xabo oo qamadiya matalan ama laba xabo oo shaciira wax isku gunti kara ma jiraan yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ayaa lagu waajibinaya walan yafcal mana samayn kara weligii imaamu albukhaari ayaa maaragtay werinaya wuxuu soo cabdillahi ibnu cabbaas wuxuu soo guurinayaa xaafid ibnu xajar fii fatxilbaariga wuxuu leeyahay waxaa riwaayad kale waxaa ku soo aroortay inuu yidhi nebigu cudiba waa lagu cadaabayaa xataa yaqcuda bayna shaciiratayni walaysa caaqidan mana isku gunti karo waa la cadaabayaa cadaab baa looga dhigayaa inta laba shaciiro loo dhiibo ayaa la leeyahay isku gunud ilaa aad isku gunudid cadaab baad ku jiraysa riwaayad kale waxaa ku soo aroortay inuu yidhi man taxallama kaadiban qofkii ruyo beena sheegtaa waxaa loo dhiibayaa shaciira hal mir baa loo dhiibaya hal xabbo wa cudiba waana lagu cadaabayaa xataa yaqcuda bayna darafayha hal xabbo oo mir ah ama markaa noocay doonta ha noqoto shaciirada baashaa yartaa ayaa inta loo dhiiba waxa lay isku gunud yaa isku gunti kara marka heedda inta la arkay leeleegoo yar yartaa yaa isku gunti kara waxa weye labadeeda dhinac waa wax aad iyo aad u cajiiba ciqaab baa marka looga dhigayaa waa wuxuuna samayn karin oo mustaxiila ayaa lagu cadaabaya haddaba marka waxaa weeye arrintaasi wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar ay muraadku waxa weeye loo jeedo ay ciqaab adag buu la kulmayaa cadaab adag fatxilbaariga ayuu saa kusoo guurinayaa juska labiyo toban shan boqol iyo soddon iyo shan safxada haddaba ikhwaani fillaah in ru'yo beena uu qofku sheegto waa arrin aad iyo aad u khatar u fiirta xadiidkan ku xigana macnahaasuu ka sii hadlaya waxaa kaloo nebiga ka sugnaatay inuu yidhi inna afra alfiraa been abuurasho midda ugu weyn waxa weeye iftiraaga midda ugu weyn waxa weeye arajulu inuu qofku uu tusiyo caynahu ishiisa maa lam tarayaa waxaynan arag caynayhi labadiisa indhood inuu tusiyo maa lam tarayaa waxaynan arag rawaahu albukhaari ay macnuhu waxa weeye ru'yo beena inuu sheegto y saasaan ku riyooday waxa iyo waxaasaan riyooday oo kadiba oo beena inuu dadka ka dhaadhiciyo baa ku shaqaysta dad baa wuxuu ku leeyahay suufiyada ayay samayn jireen saa iyo saasaan ku riyooday xoola ha la keeno intaasoo xoolaha soo dhooba dadkiiba xoolihii ka guranaya ruyo beenuu kaga guranaya oo waxa weeye markaa dadkii masaakiinta ah ay waxa weeye u degdegayaan xoolihii siinayaan oo uu dulmi ku qaado haddaba qofku inuu wax beena yidhaahdo waan ku riyooday waa min alkabaa'ir uu ku dhacayaa ilaa inuu ka toobad keena mooye ciqaab adag bu waxaynu kaloo soo qaadanaynaa ayaad u cajiibkaa wuxuu yidhi imaamu dahabi wa akhraja xadiida samura ay macnaha waxa uu soo saaray maaragtay imaamulbukhaari xadiidkii maaragtay samura ibnu jundub ayaa waxa uu yidhi oo xadiidka dheer buu ahaa oo ka sheekeeyey fii manaami nebiy sala allahu calayh wasalam hur maaragtay riyadii nebigu uu arkay oo ku riyooday oo saxaabada uga sheekeeyey oo aakhira ka sheekaynaysay waxa uu yidhi wa fiihi waxaa ku jiray ama arajul nin buu nebigu soo maray oo waxa weeye ma melag uu ag taagan yahay kale oo nin taagan yahay oo la jeexjeexayo oo mee meeshaan daankaa dhinacaa daankaa inta laga suro bir ilaa iyo jeegada la jeexayo oo dhinaca kalena inta laga suro meeshaa daankaa oo bushmuhu isgu dhammaadaan ayaa ilaa jeegada la jeexaya sankaa laga surayaa ilaa jeegadaa la jeexaya indhahaa laga surayaa isha midig ilaa jeegadaa la jeexaya isha bidix ilaa jeegadaa la jeexaya markaasuu mar walba sidiisii ku soo noqonayaa markaasaa haddana sidii lagu bilaabaya wuxuu yidhi markaan weydiiyey jibriil ayuu waxau igu yidhi ama arajul ninkii alladii aad alladii kaasoo ra'aytahu aad aragtay yusharshiru oo la jeexjeexaya shidqayhi ay daankiisa meeshaa daankaa ay yushaqu wa yuqadacu macnaha halkaa daankaa laga jeexayo ilaa qasaa ilaa jeegadiisa min kharihi sankiisa ilaa qafaahu ilaa jeegada wa caynahu ishiisa ilaa qafaahu ilaa jeegada fa innahu kaasi waxaa weeye alrajulu nin yaqduu ka lahayay min beytihi gurigiisa buu beenta sheegayey alkadib alkidibata hal been buu alkadibata been buu sheegayey tabluqu alaafaaq beentii uu sheegay ayaa caalamka oo dhaaraysa subxaana allah maantay taagan tahay taas maanta ayay taagan tahay waayo waad aragteen heerka ay maanta marayso beentu say u faafaysa durba internetku fadhiisanayaa waxa uu ku soo qorayaa been buu soo qorayaa xaggeed qoran tahay websitekaay ku qorantay meel hebel bay ku qorantahy yaa qoray lama yaqaan wax qor waa kadib iyo been b b c daa sheegtay b b c da laftigeeda waa kadib iyo been lama yaqaan meelay u socoto waxa xaqiiqa ay sheegaysa lama yaqaan maanta waxay sheegaan birri been bay noqonaysa bal waxaad arkaysaa wax waaqiciyana oo qofkii taagnaa markuu kuu sheego iyo say u ay aad iyo aad u kala duwan tahay oo waxa weeye ay kala fog tahay haddaba marka waxaad arkaysaa arrinta noocaasa inay aad iyo aad u cajiib tahay beentaa marka meel walba gaartay meel walba beentaa gaaraysa oo farihii ka badatay oo caalamka maanta qarribtay oo qof walba wuxuu doono uu sheegayo ciqaabtaas ayuu qofkaasi yeelanayaa aakhiro oo la kulmayaa ciqaabtaa weynanka badan walciyaadu billaah wuxuu kaloo keenay oo waxa weeye xadiidkaasi daciif weeye waa xadiidkii odhanayey yudbacu almu'mina calaa kulli shay laysa alkhiyaanatu waalkadib xadiidkaa waa inoo so hormaray waana xadiid daciifa sida maaragtay uu daciifinayo sheikha albani raximahu llah fii daciif aljaamici iyo uu ku caddaynayo iyo silsilati axaadiis daciifa marka qofka been waa sheegi karaa laakiin dhaqankiisa iyo waxa weeye aadaabtii qofka islaamkaa lagu yiqiinay ma aha inuu waxa weeye been sheego bal beenta iyo khiyaanada iyo kulli inuu ka dheeraado ayaa la rabaa qofka muuminka uu yidhi sidoo kale inna fi lmacaariidi lamanduuxatun can ilkadib ka waxaa la yidhahaa sarbeebta inuu qofku sarbeeb uu sheego matalan arrin baa arrin baa lagu weydiiyey ma rabtid marka inaad arrintan xaqiiqadii sheegtid inaad been sheegtidna ma rabtid waad sarbeebaysaa marka arrintii adiga oo doonaya inaad beentiina ka fakatid aadan warkii lagugu siraystayna aadan sheegin matalan aad bay u dhacdaa marka tusaale ahaan waxaa weeye qof baa arrin kuu sheeganaya sir ah hadhow baa qofku weydiinayaa war hebel saas iyo saasuu sameeyaa la yidhi ka warran adiga haddaad tidhaahid ma ogi been baad sheegay waayo arrintii waad ogtahay haddaad tidhaahid waan ogahayna sirtii baad faafisay maxaad marka uga bixi kartaa inaad sarbeeb samaysid matalan isagii baad su'aal ku celinaysaa oo saas ma la hubaa ma dhacday oo kale qofka marka badanaa haddaad isagii su'aal ku celisid wuxuu u qaadanayaa inaadan arrintan war ka haynin laakiin aduu beenna ma aad sheegin beentiina waa ka fakatay sirtiina maad faafin marka macaariid baa la yidhaahdaa sarbeebta qofka looga fakada beenta inaad been sheegtid la manduuxatun ee macnaha waxay kaa leexinaysaa canilkadi beentii laakiin xadiidku waa daciif xadiidka nebiga looma tiirinayo waa xadiid daciifa oo waxa weeye imaamu albayhaqi ayaa werinaya iyo ibnu cadiy fi lkaamil waana xadiid daciifa sanadkii jira daawuud ibni zubayr ibni zabarqan ayaa ku jira wa huwa daciif sheikh albani raximahullah waa daciifiyey fi silsilata axaadiis daciifa ayuu ku daciifiyey kun iyo waxa weeye sagaashan iyo afar xadiidku marka waa xadiis daciifa laakiin waaqiciyan markaad fiirisid inaad sarbeebta uga baxdid beenta dee wax dhibaataa ma leh adigu been iska ilaali haddii aad rabti inaad sir fadisin sirtiina ha faafin wuxuu kaloo yidhi nabiga calayhi salatu salaam xadiiska ku xigaa kafaa bilmar'i ihman an yuxaddida bikulli maa samic waatan tanna waa ina haysataa maanta macnaha qofka be waxaa ugu filan dembi oo dhan waxaa ugu filan wixii aad maqashidba inaad iska sheegtid bikulli maa samic wax walba inaad iska sheegtid waa arrin aad u khatara imaam muslim baa werinaya waa la yidhi buu ku leeyay saasaa la yidhi saasaa la yidhi xadiid saxiixna uma hayo wuxuu kaloo nebigu yidhi almutashabbicu bimaa lam yucda ka laabisi thawbay zuur imaam muslim baa werinaya almutashabbic macnaha qofka sheeganaya weeye waxaan la siinin matalan waxuunan ahayn buu iska sheeganaya ama shiikhnimuu sheeganayaa ama cilmi uunan ahayn buu sheeganayaa ama xoolo uusan lahayn buu sheeganayaa calaa kulli xaal waxaan la siin buu sheeganayaa oo dadka ka dhaadhicinayaa saa iyo saasaan hay waxaasaan haystaa waana been kadib weeye marka qof mara zuur oo beena xirtay buu la mid yahay aakhirana ciqaab ayuu ku dhacay wuxuu kaloo nebigu inooga digay danniga beenta nebigu wuxuu yidhi iyaakum wadan war dannigaan idiin kala digaya waan u malaynayaaba kuley aniga saasay ila tahay saasay ila tahay diin maaha faina akdaba faina faina danna akdabu alxadiid dannigu waa kan beenta ugu daran wey waa ugu been badan oo waxa weeye war la sheego danniga ugu xun waa muttafaqun caleyh xadiidkaana xadiidka ku xiga wuxuu yidhi nebigu halaatatun saddex waana inoo soo hormaray xadiidkan laa yukallimuhum allah saddex ilaahay lama hadlayo qiyaamaha waxaana ka mid ahaa saddexdaa melikun kadaab waxa weeye boqor beenlow ah oo been sheegaya nin madaxa oo dadkiina been u sheegaya calaa kulli xaal markaa arrimahaasoo dhan in la iska ilaaliyo oo beentii uu qofku aad iyo aad uga digtoonaado oo runta ku dadaalo ayaa laga rabaa qofka islaamkaa uu beentana aad iyo aad isaga ilaaliyo uuna ku dhaaran been beenna sheegin wax beena oo caalamka la yaacinayana inuunan waxba isku mashquulin oo waxa weeye maaragtay aad iyo aad isaga ilaaliyo ayaa loo baahan yahay insha allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay hayna waafajiyo dariiqa xaqa ilaahayna haynoo fududeeyo sidaynu ku gaari lahayn xaqa intaas ayaan marka ku gebagabeynaynaa maanta haddii rabeedmo allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin